barnaamijka dhallinyarada maanta halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka o dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somaly com
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka
saraakiil sare oo ka socda dalka isutaga imaaraadka carabta ayaa gaadhay dalka israa'iil socdoolkooda ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee mas-uuliyiin imaaraatihi ay ku tagaan dalkaasi tan iyo intii dib loo soo celiyey xidhiidhka labada dhinac labada dal ayaa kala saxeixday heshiisyo dhowra oo isxixigay oo ay ka mid yihiin in fiisa la'aan amaba dalku gal la'aan ay iskugu dhoofi karaan muwaadiniintoodu ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa si farxadi ku dheehantay u soo dhoweeyey wafdiga carabta ee uga yimid imaaraadka waxaanu sheegay in xidhiidhkooda qoto dheeraanayo islamarkaana ay wax badan ka wada shaqaynayaan waxaa qalinka lagu duugay heshiis saddex geesood ah oo u dhexeeya imaaraadka carabta israa'iil iyo maraykanka kaasi oo lagu hirgelinayo mashruuc ku kacaya saddex bilyan oo dollar heshiiskaasi oo ah mid maalgelin ballaadhan lagu samaynayo ayuu maraykanku si weyn u taageerayaa madaxweynaha maraykanka donald trump oo horaanta bisha soo socota gelaya doorashada madaxtinimada ayaa filaya in heshiiska taariikhiga ah ee wadamada bariga dhexe gaar ahaan carabta iyo israa'iil ay ku kala saxiixdeen washington ay ka caawinayso in dib loo soo doorto
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a qaar ka mid a dhallinyarada magaalada laascaanood oo isa soo abaabulay ayaa dayactiir ku sameeyey jidka dhex mara suuqa laascaanood kaas oo muddo burbursanaa waxaanay sheegeen inay doonayaan in bulshadu ay iskutashi samayso wariyaha v o eda cabdikariim olol ayaa warbixintan kasoo diray laascaanood qaar ka mid a dhallinyarada magaalada laascaanood ee xarunta gobolka suul ayaa bilaabay inay dayactiir ku sameeyaan laamiga dhex mara magaalada laascaanood dhalinyaradan ayaa waxa ay halkudhig uga dhigeen shaqadan ay ka bilaabeen magaalada laascaanood qof iyo mitir ugu horeyn fahad cabdinuur oo ka mid a dhalinyaradaasi ayaa laanta afka soomaaliga v o a u sharaxaya ujeedada ay ka lahaayeen inay shaqadani bilaabaan iyagoo dhalinyaraha ayna isu tagaan si ay wax uga qabtaan dhibaatada ka dhex jirtay magaalada laascanuda gaar ahaan laamiga dhex mara bismillahi raxmaan raxiim aad baan idiin salaamaya idinkuna mahadnaqaya cabdikariin olol iyo laanta v o a runaantii fikradani waxay nagu dhalatay muddo dhoweyd wixii nagu dhaliyana waxay ahayd laamiga oo ahaa laamiga halbowlaha magaalada oo jajab fara badan uu ka muuqday laamigan ayaan helin wax dayactir ah ilaa iyo xilligii la dhisay laakiin ujeedada ugu weyn aanu ka lahayn waxay ahayd laba arrimood oo keliya marka koowaad waxaanu ka lahayn in la yareeyo shilalka oo laamigu aada iyo aada buu u dhuubtay meelaha qaarkood baa waxay noqotay in hal haad oo keliya uu kasoo haro qodobka koowaad qodobkaas qodobka labaadna wuxuu ahaa badbaadinta laamiga in dhibaatadan jirta ee imika socotaa inaysan sii fidin baan ugu talagalay shaqada markaad qabanayseen waxaad isu tagteen dhalinyaro bal ka waran inaad ka dhaadhicisaan dhalinyarada kale laysuna yimaado waxna laga qabto dayactir halku dhigna aada samaysateen cabdikariin aad baad umahadsantahay waa su-aal aada u muhiima runtii arrintan markii aanu bilownay runaantii waxaa noo muuqatay dadku inay u baahan yihiin oo keliya sidii loo in dadku ay wax bilaabaan oo keliya dadka hadeerto mashruuc waxaan ugu magacdaray qof iyo mitir kaasoo loola jeedo qof kastaaba inuu hal mitir oo keliya uu kafaalo qaado samayntiisa annaguna gacanta iyo shaqada aanu yeelano marka waxaaba dhacdayba markii aanu mashruucan soo bandhignay dadku inay iyagu intaanan anagu baahinba programka oo aanan lacag ka raadin in qof kastaaba intuu lambarka iyaga soo garaaco uu dhaho anagu mitir baan kafaalo qaadaya taasi waxay kutusinaysaa dadku inay bisayl badani ka muuqdo in ay danta guud dadku jecel yihiin laakiin ay u baahan yihiin oo kaliya hal abuurkii iyo dadkan in la geliyo in ay dalkan iyo dad iyo dhulka kan iyagu ay leeyihiin waxqabadkiisana ay ku dhiiradaan oo keliya sidoo kale dhalinyaradan ayaa waxaa ka mid a jaamac axmed gaashaan waxa uu sheegay in faham badan ay ka heleen dhalinyaradii barnaamijkan ay usoo bandhigeen qaarkoodna ay bilaabeen inay kusoo biiraan bismillahi raxmaan raxiim horta waxaan u mahad celinayaa v o eda cabdikariin olol iyo dhammaan akhyaarta igala qayb qaadatay mashruucan tabarrucaadka one iyo mitir qof iyo mitir waxaad jirtaa cabdikariinow sidaad og tahay in magaalada qolada tabarucaadka qof iyo mitir ay ka qabatay howl badan toddobaadadii lasoo dhaafay halkaasoo soo celinaysa bilicdii magaalada jisadkii go-naa oo ay wax badan ka qabteen waxaad arkaysaa dhalinyaro badan oo magaalada joogta oo kugu boorinaysa inaad hawshan sii wadaan qaar badan oo kamid a dhalinyaradu waxay ballan qaadeenba in iyaguna ka mid noqonayaan dhalinyarada tabarucaadka qof iyo mitir dhalinyarada hadda ma jiraan qaar idiin yimid oo codsanaya inay ka qayb qaataan si ay shaqadan a idinku bilowdeen oo wanaagsan ay qayb uga noqon lahaayeen ama aada u sheegteen wax kale oo fiican ama fikrad aad u gudbiseen inay samayn karaan tan lamida ha khiyaar badan iyo dhalinyaro badan ayaa ka mid ah dhalinyarada soo codsanaysa inay ka qayb ka mid noqoto mashruucan tabarucaadka qof iyo mitir isu taga dhalinyaradu inay isu tagaan ama ay bulshadu noqoto kuwo iskaa wax u qabso ayaa waxay tahay muhiimad gaar ah injineer cabdicasiis cawil faarax waxa uu ka mid yahay injineerada aqoontoolo dhismaha waxauna injineerku ka hadlayaa muhiimada ay leedahay in bulshadu ay arrimahan oo kale ay ka shaqeeyaan isagoo sharaxaya waxyaabaha ugu muhiimsan ee looga baahan yahay inay dadku isu tagaan gaar ahaan dhalinyarada isagoo ku dhiirigelinaya tallaabadan ay ka bilaabeen magaalada laascanood wax kasta oo adduunka ka jira ama fikrad kasta oo la keenay baahi baa keentay runtii waxaa halkaa iga muuqataa arrinkan inuu yahay arrin mutadawacnimo ah arrin aada u muhiima markaad eegtid wadooyinka oo kale dowladda hoose ama hay-adaha wadooyinka dhisaa marka ay wadooyinka dhisaan way dhisaan oo ka tagaan waddadu waxay u baahan tahay maintenance wax la yidhaahdo joogtayn joogtayntii baa markaa meesha ka baxday wadooyinkii waxaa gooyey biyihii baa gooyey baabuurtiibaa dayactir bay u baahdeen dhalinyaradina markaa waxay u muuqatay inay iyagu ay qaateen roolkii dayactirka markaa isu tagga dhalinyaradu waxa uu keenayaa meeshii in waxqabad yimaado waxa uu kaloo keenayaa meeshii inay timaado rool dayasho ah oo dhalinyaro badan ay kusoo hirtaan qof waliba hal dollar waa heli karaa laba dollar waa heli karaa toban dollar waa heli karaa laakiin haddii layahay qofka laba kun oo dollar bixi ama toban kun oo dollar bixi way ku adag tahay maadaama aada aqoon u leedahay dhismahoo kale waxyaabahaas odhan karta bulshadu way qabsan karaysaa oo noocaas oo miidhana maxay tahay adiga oo uga faa-iideynaya dadkeena dhegeysanaya wax badanna aysan ku noqon karin aada u badan bay bulshadu qabsan kartaa cabdikariin oo marka laga eego wadooyinka iyo amniga waxaa ka mid a solar lightk oo kale xaafadaha madow xaafad waliba intay isu tagto waxaa laga yaabaa solar lightkaasiba inuusan ku kacayn xaafadiiba ay kusoo hagayso wax boqol dollar ah hadday lix bilood keliya contribution sameeyaan waxay samaysan karaan streetlight solarkii oo habeenkii safety ah waxay kaloo ay samaysan karaan wadooyinka meelaha caqabadahu ay ka jiraan ee biyuhu gooyeen baabuurta usoo mari kareen inay inay banaystaan waxay kaloo sameyn karaan wadooyin caadiya tallaabadan ayaa waxay tahay mid bulshada magaalada laascarood ee xarunta gobolka suulo ay soo dhaweysay dhalinyaradan bilaabay inay dayactiraan laamiga dhex mara magaalada laascanood oo bartamihiisa halkudhigga ay qaateen ayaa wuxuu yahay mid aada u wanaagsan oo ah mid tiriyo qof taasoo ay tusaale uga dhigayaan waxa ugu yaree qofku qaban karo cabdikariin olol v o a magaalada laascanood halkaad weli dhegeysaa nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatan aynu ku wada nasanno codka fanaanada hiba nuura
Yeah. intaas aan ku dhaafno codkaasi baxsan iyo heestaasi sabab kale hamoodin waa codkii hiba nuura halka aad ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington mar kale duhur wanaagsan dhagaystayaal dhalinyarada ku shaqaysata ganacsiyada yaryar ee magaalada boosaaso ayaa baaq u diray maamulka puntland iyo ganacsatada xili ay soo badanayaan dhalinyarada kusoo biiraysa ganacsiga si ay nolol maalmeedkooda ugala soo baxaan warbixintan waxaa magaalada boosaaso kasoo diray yuusuf maxamuud yuusuf dhalinyarada ku shaqaysta ganacsiga yaryar ee hareeraha laamiga magaalada boosaaso ayaa sheegay in ganacsigooda noocyadiisa kala duwan ay uga faa'iideeyaan dadka danta yar waxayna sheegeen in qiimaha suuqyada qaarkood ay ka duwan yihiin waxa ay iyagu iibiyaan waxaa sidoo kale soo badanaya dhalinyarada ku biiraya ganacsiga yaryar si ay u noqdaan ganacsato la soo baxda nolol maalmeedkooda cabdiraxmaan axmed maxamed oo ka mid a dhalinyarada ku shaqaysta ganacsiga yaryar ee la dhigo hareeraha laamiga ayaa sheegay in dadka ka iibsada ay u badan yihiin dadka shacabka ah ee danta yar hadde sida dee magaa hadde bakhaarado kale hadde maalmaha kale oo sidaas la geli maayo moogta waxay uga duwan tahay wallaahi ma garan karo laakiin dadkiiba waxay u fahmeen ya lacagtooda ha run ahaan waxa macnaha hadeer dadku isugu soo wada bixeen maalinta la isugu wada yimi waa qiimahaan jibnaanta iyo macnaha alaabtii wixii kugu haray iyo wixii cusub iyo kulliba dharkan hadda wuxuu ka kooban yahay anugu dharka labiskaan gadaa jibna ahaanta wixii macnaha markaa igu soo haraa wixii igu soo ya sax markaas saasaan u keenaa moogtaha docdo kale xaawo maxamed aadan ayaa walaac xoogani ka muujisay ganacsiga magaalada boosaaso iyadoona baaq u dirtay maamulka puntland iyo weliba ganacsatada si loo maalgeliyo dadka ku shaqaysta ganacsiga yaryar inka suuqaa ku ganacsadanayo ilmaha iskala daalaadhacaya suuqaas laamigaan iska dhigana alaabta ganacsiga boosaasona waxaa moodaa inuu hadeer maaragta sii daalaadhacayo sii liito oo sii baaba'ayo walaahi waxaa u sababa wakhtigu iska sii adkaanaya iyo nolosha maaragta aad moodid in maaragta xagga ganacsigu ganacsigu si uu baaba'ayo dee meel ka socda anagu hadeer walaahi ma garan karno laakiin ganacsigu waa hooseeya xagga boosaaso dee alxamdulilah kolley waxa weye nolosheeda waa iska dhacsanaa ilaahay waana siiyaa laakiin ganacsigu aad buu noogu xun yahay waxaan jeclaan lahayn dadka maaragtay arrimaha ganacsiga ku shuqule ama maaragtay qolada rugta ganacsiga ha noqoto ama qolada dowladda ha noqote ganacsiga boosa in la fiiriyo oo dhaqaalaha wadanku aad buu maaragta usii dhacsan yahay annagu haddaanu dumarkan ilmaha iskala daalaadhacaya oo suuqleyda oo suuqa iska cararaya aan nahayna waxaan jeclaan lahayn in maxaanku idhaahdaa qolooyinka ku shuqule ama dowlad ha aatee ama hay-adaha ha aatee in nala ka maalgeliyo oo maaragta nala fiiriyo alxamdulilah ilaahay waanas qiimaha xaraash waa xaraashnaa nu siinaa lacagtooda waxbaan ka dhinnaa shay lafiisa waa ku celinaa laakiin faa'iido ma saarno maalintaas waxaa laga yaabaa in aan xoogaa dhaqdhaqaaq helo oo dadkuna maaragta xaraashkaasi tabaryarida darteed fardowso axmed warsame waa gabar dhallinyaro ah waxayna hareeraha laamiga ku iibisaa waxyaabaha macmacaanka laga sameeyo iyadoo sheegtay in waalidiin badan markaay suuqa ka soo baxaan ay soo maraan si ubadkooda ay wax ugu iibiyaan marka ay gurigooda dib ugu laabanayaan bismillaah aniga ganacsigayga waxaa weeyaan alaabtan kuu muuqata waxaan sameeyaa aslan soo saaraa macmacaanka iyo cunooyinka soft foodka ama macmacaankaba u badan waxaan geeyaa dukaamada magaalada subarmarketyada iskuullada meeshaana waxaan u arkay inay tahay meel iyadana ay imaadaan hooyooyinka dhan magaalada iyo caruurtoodaba marka waxaan jaaniskan ugu talagalnay hooyadii inaysan hadhow dukaan kale iyo wax kale aysan ku mashquulin markay baatigeedii kabaheedii ay gadato ay buskudkii iyo keegiskii oo diyaarsan aan gaarigan ugu soo qaadnay waxaan usoo dhexdhignay meesha ujeedada oo meesha alaabta lagu iibinayay ah marka hooyo walba horey markay adeegatay way naga sii qaadata buskudkan maasha allah kan wuxuu ka samaysan yahay buskudkan aaduu faa'iido ugu leeyahay carruurta nutrition ahaan wuxuuna ka samaysan yahay timir ukun caano subag subaga oo kaleeto waxaan ka samaynaa buskudkan dadka waaweynaa cuni kara waxaan ka samaynaa subaga dhirta oo aan ahayn subaga xoolaha oo aan kastroolka gaaska waxyaabahaas aan wax u dhimaynin marka hooyada iyo waayeelka iyo ilmaha intaba aad u anfacaya kan oo kaleeto donatus waayo chocolate iyo lowsi yuu leeyahay ukun buu leeyahay aad buu soofti u yahay marka aaday dadka uga heleen subarmarketyada magaaladana waa geeyaa dumarka magaaladana waa baraa si ay ama yani dhiirigelin ahaan uu shaqaystaan sidaydoo kale ama ilmahooda guryaha ugu samaystaan yuusuf maxamuud v o e boosaaso
haatana kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya cabdiqaadir maxamed samakaab
aan ku bilownay kulamo ka tirsan koobka uefa champions league ee tartanka kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kulamadii xalay dhacay ayaa waxaa ka mid ahaa kii kooxda bayer munikh ay kaga hortagtay kooxda atlantic madrid oo garoonkeeda ay kusoo dhoweysay kulankan oo ahaa mid adag ayaa kooxda bayer munikh ay si weyn uga awood sheegatay kooxda atlantic madrid bayer ayaa afar gool iyo waxba kaga badisay kooxdii usoo martisay waxaana ay muujisay sida ay u yihiin koox difaacan karta koobka hadda loo tartamayo oo ay ku guulaysteen xil ciyaareedkii lasoo dhaafay goolasha kooxda bayer munikh ay kaga badisay kooxda atlantic madrid ayaa waxaa u kala dhaliyey xidigaheeda kale ah kingsley kuman leon koreska toliso iyo weliba kuman oo kusoo khatimay daqiiqadii labayo toddobaatanaad kooxda atlantica madrid oo uu hogaamiyo diogo simoni ayaana laga dareemayay sida loogu awood badnaa kulankan maadaama afar jeer lasoo taabtay shabaqooda iyagoo aan wax iska caabina samaynin ama hal gool aan dhalinin kulamada kale ee habeenkii xalay ahaa dhacay ee ka tirsanaa koobka uefa champions league ayaa waxaa ka mid ahaa kii barbaraha labada gool iyo labada gool ay ku kala baxeen kooxaha salisburg iyo lecomotive moscow ee kubadda cagta real madrid oo gurigeeda joogtana waxaa ku tumatay kooxda shaktar doneski kooxda real madrid ee kubadda cagta ayaa saddex gool looga hormaray laakiin laba gool ayay keeneen ciyaarta ayaana sidaasi ugu soo idlaatay laba gool iyo saddex gool oo ay guusha ku raacday kooxdii martida ahayd ee shaktar kooxda shaktar ayaa saddexda gool ay ku guulaysatay waxaa u kala dhaliyey xidigaheeda kale ah tete iyo soloman goolka saddexaadna waxaa si qaldan isaga dhaliyey daafaca kooxda real madrid rafael faran labada gool ee la timid kooxda real madrid ayaa waxaa u kala dhaliyey xidigaheeda kale ah luka modrig iyo venicius junior kulamada kale ee habeenkii xalay ahaa dhacaya waxaa ka mid ahaa kii kooxda manchester city ay saddexii eber oga badisay kooxda f c borto ee kubadda cagta oo garoonkooda ay kusoo dhaweeyeen borto oo goolka la hormartay ayaa waxaa u dhaliyey louis dias laakiin kooxda manchester city oo jawaab ka bixisay ayaa la timid saddex gool oo ay u kala dhaliyeen xidigaheeda kale ah sergio aguero eric garcia iyo weliba frera torres kooxda bebe guardiola ayaana guul fudud ka gaartay kooxda f c borto oo garoonkooda ay ku martigeliyeen kooxda olombiakos ee kubadda cagtana waxay hal iyo eber oga badiyeen kooxda makse ayakis iyo liverpool oo wada ciyaarena kooxda liverpool ayaa hal gool iyo waxba ku badisay micheland iyo atlanta oo wada ciyaarena kooxda atlanta ayaa afar gool iyo waxba ku badisay kooxda micheland oo garoonkeeda ku martigelisay atlanta ayaa la arkayay sida looga awood badnaa tartanka koobka uefa champions league ee kooxaha qaaradda yurub ayaa si rasmi ah u furmay xili ciyaareedkan labaatankii bishan oo ku beegnayd talaadadii lasoo dhaafay iyadoo markii hore uu furmi jiray bisha sebtembar laakiin sababo la xiriira covid sagaal iyo toban oo saameyn ku yeeshay tartamada ayaa keenay inuu muddo bil ah dib u dhaco sidoo kale koobka yurub league oo ah koobka labaad ay ka qaybgalayaan kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa caawa si rasmi ah u furmi doonaa koobkan oo ay ka qaybgalayaan siddeed iyo afartan kooxood ayaa caawa la ciyaari doonaa dhammaan afar iyo labaatanka kulan ee ay ka qayb qaadanayaan siddeed iyo afartanka kooxood ee koobkani ku tartamaya koobka yurub league oo lagu waday inuu furmo bartamihii bishii sebtembar ayaa muddo bil ah dib u dhacay si la mid a koobka uefa champions league sababo la xiriira xanuunka covid sagaal iyo toban oo saameyn ku yeeshay tartamada ciyaaraha ee qaaradda yurub koobkan ayaa marka ay kasoo haraan afar iyo labaatan kooxood waxaa dib loogu soo dari doonaa siddeed kooxood oo kaalinta saddexaad kaga soo haray gruubka uefa champions league sidaasna waxa ay ku noqon doonaan labaiyo soddon kooxood oo dib ugu tartami doona tartankaasi wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
aad buu mahadsanya cabdiqaadir maxamed samakaab haatanaha dhinacii heesaha ayaynu jalleecaynaa heesta muna iyo fanaanka cabdi shire jaamac jooqle
heestaasi ayaa ugu dambeysay barnaamijkeeni duhurnimo ee dhallinyarada maanta tan iyo galabta afarta galabnimo waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo